naadiye maxamed iyo safiya khaalid oo labaduba saddex iyo labaatan sano jira ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay kusoo baxeen toddobaadkan gobolada maine iyo minnesota safiya khaalid waxay ku badisay toddobaatan boqolkiiba doorashada maine halka naadiyana ay si lamida sidaasi kaga guulaysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale gabdhahan yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixinaysaa bulshooyinka ay u yimaadeen ee soo galootinimada islamarkaasina dhaqamada iyo diintoba ay ku kala duwan yihiin inay ku aamineen inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmaba naadiya maxamed oo san louis bark minnesota laga soo doortay ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guulaysatay inaadi doortan waxay ka dhigan tahay inay i maxay iminsasinusburg inay diyaar u tahay change mogtahay iminsa sinusburg inay maxaa lahaye ee rabto aad iyo aad inay u rabto dadka inay soo soo dhaweeyaan ee ka qayb galaan ee la dabaaldegaan and it shows that hadda dhalinyaro kastoo hadda eli arka kusha arkaan waxay dareemi karaan inay ayaka xataa success noqon karaan mogtahay soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhammaad lahayn kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka qabaa'ilaadka iyo siyaasiyiintaba ay geeska geliyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangooynta masiirka siyaasadeed ee waddanka khadiijo maxamed diiriye waa xildhibaan waxay muddo aad u dheer kusoo jirta siyaasadda soomaaliya xilligan waa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha waxay ii sheegtay in caqabadaha ku gadaa dumarka soomaaliya oo aad u adag ay seeteysay xaqii ay u lahaayeen talada dalka oo laga qaybgeliyo ansaare waa ku salaamaa adi iyo intii codkay dhegeysanaysa waa runtaa gabdhaha maraykan iyo yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisayl siyaasadeed ka gaaray hadday gabdhahaasi soomaali joogi lahaayeen ilamaha inay fursadaas heli lahaayeen marka aad fiiriso majority-ga mujtamaca soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisayl ahaan wax hadday barteen ama diin ha ahaato oo aqoon diiniya ha lahaadaan ama maadi ha ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaadhicin qabiilada soomaaliyeed badankooda aniga si gaara beeshayda muqadimaan u ahay inkastoo naadiya iyadoo aad u yar ay timid halkan haddana ha aysan waxba kala socon siyaasadda soomaaliya waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka maraykanka ah ay ugu aamineen ayaga oo aad u yaryar kuraasta wakhtigan ay fadhiisteen badanaa maxaa lahaye dadka maxay umaleeyaa naagaha si kale dumarka inay naaga dumarka inay si kale u dhaqmaan waa haddii rabaan afriska maogtahay but i think waxaas waa la bedelayaa sababtoo si kale inaa udhaqanto ma lagaa baahnabo anigo bakisaad anigo xijaaban oo oo like sideedii ah aa ligu doortay mogtahay daacaddeedaa ligu doortay dhaqankeygaa ligu doortay diinteedaa ligu doortay you know waxa wax kasta ahay identity kasta ahay maku sheegaa aaba ligu doortay maogtahay soomaaliya inay taas ka jirto waa ogta waa waa ogahay but since sanado badan ka maqanahay walaa waxsaas mula zaa'id mula socday sababto wuxuu nin fahmi karin naagaa fahmi karto maogtahay maxaa loo baahan yaha codadkaas oo different ah oo maxaa lahaye ina loo naagahan ina loo codeeyo mogtahay safiya khaalid oo ku guulaysatay golayaasha deegaanka magaalada lewiston ee gobolka maine waxa ay tobankii sane ugu dambeysay deganeed halkaasi waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah dumar ah soo galooti ah haddana xijaaban ay kasoo baxdo keliya ma aha inay toddobaatan boqolkiiba ku guulaysatay safiya khaalid kursigan ee sidoo kaleeto waxaa u hambaliyeeyey siyaasiyiin miisaan kule gudaha dalkan maraykanka oo hillary clinton ay ka mid tahay oo barteeda twitterka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay kusoo baxday gabadhaasi ah waxaa safiya khaalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna ah aysan ka nasanin iyadoo ay jireen hadallo cunsuriyiin ka imaanaya oo soo gaarayay balse dad badan ay fiiriyeen bini-aadamnimada oo qura islamarkaasina ay xilkan doorteen anigoo anigoo gabar ah oo yno muslim ah oo weliba soomaali ah oo sida la ii doortay wax weyn weeye yno gobolkan deganahay main even citygaan deganahay waa city in oo weligiisi dad muslim ah amana soomaali ah amana ruux sidaan ugu yeer labaatan iyo saddex jiro weligiis laga dooraninin aniga ugu koowaad ah maxaan ku dhihi lahaa gabdhaha gabdhaha soomaalida ah iyo iyo islaamaha soomaalida wadanka soomaali jooga maxaan ku dhihi waxaa rabta waa samayn kartaa and um, maybe way wax yarka way tahay because wadankeeni niman baa ka buuxo oo oo um, wa- islaan meesha um, islaan u yeelaynin meesha ah, meel kore inay aado warbaahinta gudaha dalkan maraykanka iyo kuwa caalamiga ee c n n ta ay ka mid tahay ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ee siyaasadda tusaalaha fiican u noqda dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba laakiinse khadiijo maxamed diiriye waxay ku celisay in marka la eego soomaaliya aysan taasi ka jirin wakhtigan kooda haweenka soomaaliyeed naftirkooda ayaa iskugu wacan oo ayagaa boqnaha iskaga jooga meeshii gabar soo bixi lahayd ayagaaba hormarinaya ragga labadaasoo isbiirsatay ayaa gabdhaha soomaaliyeed ku heshay hana yuusuf waa macalimad wax ka dhigtay magaalada lewiston dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay halkaasi ayay degan tahay waa hooyo leh dhowr ciyaal ah waxay ii sheegtay in magaalada lewiston ee gobolka maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid a magaalooyinkii ugu adkaa ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan islamarkaasina han islamarkaasina heerka cunsurnimadeeda uu hawada ahaa wakhtigan inay ku soo baxdo safiya khaalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro inkastoo aan weli la dhayalsan karin ayay tiri oo dhibaatadii ay jirto gobolka maine waxa weeye sagaashan iyo shan boqolkiiba cadaanka u badan marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen ay ugu badan tahay lewiston marka qaxootiga ay xoogga ugu soo bateen ay usoo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku rahdaay in aad hadal xun uu uga geystay marka xumaantii iyo dhibaatadii weli way jirtaa oo safiya khaalid haddadan way kala kulantay markay sidii kansalka u ordaysay commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku rahdaay facebook iyo melba ugu soo qoraayeen social mediaha aad bay u taabatay dhalinyarta ay gobolkan joogtana aada bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cusurnimada ee wad ee gobolkan jirto marka dhibaatada way jirtaa wanaaguna wuu jiraa isla gobolka maine waxaa horey loogu doortay south portland deeqa dhalaco ka mid noqotay golayaasha deegaanka haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba kaalimaha ugu horreeya waxayna lafdhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay maadaama aabbayaashu ay baagamuuddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan